waa tahay yakhyaarta hawada nagala soconaysay halkaad naga dhegaysanaysaan waa shabakada wararka cigag dot com magaalada dharkeenga iyo waxaa ka socda shir weyne ay leeyihiin beesha cabdigaraad haddaba shabakada wararka cigag dot com iyo teleefonka dharkeenga iyo kula xiriirtay garaad cali buraalo oo ah isagu isinka beeshaasi cabdi garaad cigag dot com ayaa weydiisay garaadka waxyaabaha shir ka soconayn dharkeenga iyo looga hadlayo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waan filaa dhammaantiin lafteeda iyo tiinaba waxaan ku boorinayaa cabsida ilaah iyo cibaadadiisa aan ku noolay waa adduunyo ina waa baara imtixaan halina imtixaanayaa waa tinii hadalkii u kala tegi lahay laweyne waxaan weydiisanayaa inaynu kamid noqono kuwa jannadasanaya hadalka ka badbaadiyo bismillaahi alkariim intaas kadib saan uga weydiisay weriyo sida ka socda dharkooyinkeeno beesha cabdi garaad waa shir beesha u gaara waa shir danaha beesha iyo midnimada beesha ka shaq uga qabtay oo ka shaqaynaya meel fiicanna wuu noo marayaa gabagabuna ku dhow yahay waxaa laga yaabaa laga xadyo kadib maalin saddexaad inuu noo noo dhamaado oo noo soo xirmo kayrna noogu dhamaado aan rajeynayna bismillaahi alkariim garaad shirkan haddii aad tiri beesha iyo lahedana gaara looga hadlayaa maxaa keenaya la soron karaa inaad xilligan siraska u timaadaan dharkeengeeyo maadaama looga haynin in xaalada xaasixaasi ay ka jiraan deegaanada s a c shirkiina intuu socdaysa ma lagu soo qaaday arrimaha dhinacaas iyo haasadda ma lagu lafaguray shirkan waxaan ku magacawray inuu siyaasadaha shaqo ku lahayn dadina kasoo soo qaybgeli karin siyaasad ka socotaa si shirka iyagu u noqdo shir sidaanu doonayna u socda sidiibuuna noogu dhamaanayaa si walibana kuntiisa waa yaqaan waxaanu ka tirshanaynana waxa weeye future iyo mustaqbalka dadka iyo deegaanka garaad cali baraalow adigu waxaad ka mid tahay isimada gobolada sool sanaag iyo cayin haatanna shirkani wuxuu ku soo beegmay xilli deegaano ka mid ah gobolada sool sanaag iyo cayin maamulka somaliland gacanta ay ugu jiraan horena beelaha s c qaarkood dirar noocan oo kale ay soo saareen go-aamay soo saareen kii u dambeeyey wuxuu ahaa shirkii saddex bilood ka hor ka dhacay magaalada xamar guxudho beesha barkad ay ku yeelatay go-aaman ay ka soo saartay quseeye arrimaha siyaasadda marka kiina maxaa laga laga filan karaa ad leedahay mar haddii aad tir laba cisho soo gabagaboobaya miyaan arrimaha siyaasadda laftooda lagu lafaguri karen oo aan arrimaha looga hadlahayn hayagu wuxuu ku magacaaban yahay insha allahu tacaala marka dhanka laga eego cadowga iyo hadibalka leeyahay dhibaatada xojka degaanadeedna wuxuu ku magacaaban yahay baahayaa jiray hadday horey soo yeeday oo soo saaray madaxweynaha somaliland oo yiri dhibashiyo dagaal ma doonayne waxaanu dhigaynaa gobol nabeed oo ku dhamaynayna howlaha qaana weli waa laga sugayey mana dhicin waxaase anigu ra'yigaan qabaa waxaa weeye gobasha waxaanu isugu imaan karaa marka dagaalka iyada soolsanaad iyo cayn cadowga laga saaro kusoo jiro xooga ku qabsaday ilaa cadowgaa laga saarana shir gobol la isugu imaan karaan ma jirto macquula maba aha madaxweynaha soomaaliya hadday ka dhab tahay hadalkaa uu yidhi waxaa ka horeeya horta inuu ciidamada xooga ku qabsaday ka saaro degaanka intaan dhibaata dhicin kabes ku dhiman ra'yigaan qaba taa weeye haddii aan su-aal kale ku weydiiyo kabeel ahaan adigu beesha aad garaadka u tahay waxaa jirta in hadda qorshe la doonayo in lagu xoreeyo deegaanada maqan ee somaliland gacanta ugu jira beeshaadu shirka ma lagu soo qaadi doonaa waxay ka geysan lahayd ama hiil ha ahaato ama dagaal ha ahaate ama arrimaha kale ma laga yaaba in shirka lagu lafugro
shirka arrimahaad sheegayso waxay ila tahay kama maqlin baynu isnaqaanaa anigu xal boroolu baan ahay nin labaad maahi insha allahu tacaala mardayduna waa mid seexana mid kasoo rogbada maaha midniga dhaafsan maaha mardaydu waxaa weeye wixii cadaaladu ay tahay inaan ku socdo sharcigu yahay waxaa weeye siyaasiyan haddii laga hadlo arrintaas isweydiisay ninkii xoog ugu qabsaday dee hadduu kaa tegi waayo markaad iska afiso dee xoog iskaga saar baa taala maa siyaasaddeedu halkaasay maraysa marka ma waxaad qorsheynaysaan haddii ay ka bixi waayaan ciidamada somaliland ee kusoo duulay sidaa sheegtay gobolada sool sanaag ee cayn inaad beeshaada ka qayb qaadato difaaca iyo xoreynta
beeshaydu awal xoray xoreeyaan haddii laga bixi ladiyo wax lagu waayo qorshaheedu waa haddana kama bixine tiinba joogtaa waxaanu rabnaa oo jecelahay waxaa dhimanaya haddii dagaal dhaco waanu soomaali waxaanu jecelahay kuwa dee gargarada kusoo guuray oo nagu qabsaday inay nabadgelyada gartaan oo ay ka baxaan dagaanka shan sanaad iyo cayn oo nabadgelyo ay naga baxaan oo inagaan dhibaasho cidnina dhiman ay dalku waajibkeeda ay gartaan oo naga baxaan hadday saa yeeli waayaan deegaanka mas-uul noqonaya wixii dhintay wixii dhaawacan garaad su-aal kale haddaan ku weydiiyo waxaa sheegtay in madaxweynaha maamulka somaliland axmed maxamed maxamuud siilaanyo uu sheegay in gobol u fidinayo ismada gobolada sool sanaag iyo cayn arrintaana kala hadlayo ka garaad ahaan adigu aan gogosha ma ka qayb galaysaa wax xiriir la sameeya dhex maray mas-uuliyiinta somaliland sida madaxweynaha ama golihiisa wasiirada intii aad ku sugnay dalkeen geeyo oo la og yahayna kasan tahay deegaanka gobolka sool
ayaa wax arrin madaxweynaha somalilan waxaa ciidan dhex maray ma jiro dadkaan ka qabaa gobasha waxaa weeye gobashu waxay gobol noqonaysaa oo dhab noqonaysaa la rumaysan karaa inay ka hormar ka hormariyo madaxweynuhu ciidamadan qabsaday oo fooda lagu haysto laga saaro markaasaan u arkaynaa inuu yahay nin nabadoon oo daaysadhaxaysadhab tahay nabadu laakiin adawad cawad uwana haystaan xorriyadba haystaan meel walba cedad nala talinayo sidab ma imaanayo anigu kala kala sheekeedgalay
ugu dambeyntii dad badan ayaa haatan kaa dhegeysanaya shabakada wararka ciyag dot com gudaha iyo dibadda way ku sugan yihiin shirkaana dalkeenkaya ka soconayana ishaa lagu haya maxaad iyagoo fariina u dirasaa oo adoo ka faaidaysanaya fursadan ay kusiisay shabakada ciyag dot com maxaad fariina u dirasaa
waxaan u dirayaa ummaddu waa ummad islaama soomaaliyeed way garanaysaa waxaa sharcigeedi nidaamkeediia way yaqaaniin diintoodana way yaqaaniin laakiin xadgudubka un baa shaytaan ku shaqaysanayaa dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhashaa la yidhi waxaan soo jeedinayaa oon ka codsanayaa madaxweynaha somalilan inuu ku dadaalo oo ku dhaqsado iyadoo nabadu aan dagaaldhicin siduu uga saari lahaa ciidamada somalilan oo soo galay joog janaab iyo cayn haysto oo dadka qaarkii gumaysanayo ku jira waxa weeye laisma gumaysan karo soomaali baan nahay nina ninkama adka nina lagu gumaysan karo inaan shaydaanka inta ay iska naaraan reer somalilan ay ciidamadooda ka saaraan dagaalka sool janaab iyo cayn markaasi hadal iyo nabadgelyo iyo wadahadal iyo maxaynu isu badbaadinayo maxaynu wadana oga sheekaysan karaan laakiin yadinka xooga kugu qabsado kugu sheeguulo kugu haysta markaahadaahidafad haddii okaadafad waa shacab islaamka wuxuu qabaa inaad iska celisaa jihaadkiisa billah baa kuu banaan markaa eedeedana wuxuu ku bitiye wuxuu dhiba khasaare keena dowladii keenay baa iskale aniga intaasaan leeyahay ha lagu dadaalo soomalilan baa ka baxda ciidamada wax ka saara dagaalkeeda garaad cali baraalo oo kamid ah isimada gobolada sool sanaag iyo cayn oo khadka taleefonka ugu warramayay shabakada wararka ceeg dhodkam isagoo ku sugan magaalada dherkeen geeyo garaad aad baa maadsan tahay
jazakallahu khayr